barnaamijka dhakhtarka weydii ee maantana waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada isku-xidhka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o a
toddobaadkana waxa uu ka imanayaa magaalada toronto waxaana marti ugu ah dr maxamuud axmed cumar dr carabey oo ku takhasusay cudurrada maqaarka iyo kuwa lagu kala qaado dhinaca galmada waxaana su-aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegaystayaasheenna axmed aadan kayre doctor carabey waxaan rabaa inaan weydiiyo soomaaliya waxaa inta badan aan maqlaa inay la keeno daawooyin dhacay iyo raashin dhacay marka arintaas ma ka midba cudurada soomaaliya ay dadka intooda badan qabaan waxa u keena sideese looga hortegi karaa waa runtii sidaad u maqashay baan u maqalnay daawada dhacay oo la keenaa dalka waa jiraan doonkoodana waa leeyihiin dabcan daawo dhacday iyo cunto dhacdayna dhib waa keenayaanin adduunka o dhan waxaa lagu qoraa mataqaanaa taariikhda waxaa lagu qoraa waxaa weeye ay dhacayso in aan la cunin ama la isticmaalin daawooyinkaas iyo cuntadaa dhacday mar haddii waqtideeda u dhammaaday midda ah sidee looga hortegi karaa runtii taa waxaa looga hortegi karaa dhowr nooc weeye mid waxaa weeye amnida oo aada iyo aada xil isaga saara in ay ilaaliyaanin cuntada dalka imaanaysa ama daawada imaanaysa tan labaad waxay saanay ila tahay waxaa weeye in daawada markii la dalbaayaba ay dalbaaneen dad aqoon leh sida farmaajistayaashaba ee ay noqon sidii timir ama badeecad la keenayo tan saddexaad waxaa weeye in daawada loo keediyo meel ku habboon mataqaana daawada haddaan dhulkan waa kuleel haddii aan meel ku habboon lagu keedin dee daawada waa xumaanaysaa midda ugu daran waxaa weyse in markii hore wataa la baaro nan lagula dadaalo in la ogyahay daawadaas inay tahay daawo fiican oo meel fiican ka timi ama shirkado la yaqaan oo macruufa ay sameeyeen maxaa jira waxa badan kambaniyaasha ama shirkadaha beenta iyo adduunka ku badan doctor carabey see lagu ogan karayaa daawada inay dhacday waxaan la soconaa in wadamo badan ay haatan daawooyin ka sameeyaan sida wadamada hore u maray wadamada soo koraaya see lagu ogaan karayaa daawadaas inay dhacday inaysan dhicin mar haddii ay ku xusan tahay magacii daawada iyo taariikhda islamarkaasi la joogo uu qofka daawada gadanayo sida kaliya oo lagu fahmi karo inay daawadu sax tahay inayna dhicin waa in la helaa laab iyo baaritaan iyo dad aqoonleh oo baara taan nasiib daro inuu ilaa hadda dalkeena ma ay taalo laakiin dadaalo kale aan samayn karnaa mataqaana oo waxay tahay shirkado xurmo leh ama magac leh oo magacooda dhooranhaya ama xurmeynaya sharciyada adduunyada ayaa daawada loo dalbi karaa iyo mar kastaba in takhaatiir aqoon leh ay daawada qoraanin sida farmashistayaasha takhaatiirtuna ay kontaroolaan intii tabartooda su-aal maxamed aadan waxaan doctor carabay weydiinayaa waxaa jidha daawooyinkan dhacay oo tirada badan oo dalka la geeyo yani daawadaas dhacday saameyn intee la-eg bay ku yeelan kadhaa ama xiriir intee la-eg bay la leedahay cudurada ku dhaca maqaarka dabcan daawo kastoo dhacda dhibaato waa keenaysa nooc kastaba ha noqota ama maqaarka ha noqoto ama indhaha ha noqoto ama wadnaha ha noqoto ama beerka ha noqoto wax allaale waxay doonta ha noqotay meel allaale meeshay doonta ha noqotay meel kasta oo lagu talagalay daawadii lagu talagalay meesha lagu talagalay marba hadday dhacdo dhibaato waa keenaysaa cuduro badan oo aan jira bay keenaysaa tan ugu daran nufsa waxaa weeye cudurkii loogu talagalay bay daaweynay markaasaa cudurka usii siyaadaya markaas waxaa noqonaysaa meesha lagu daaweyn lahaa bil ama laba bilood inay samayn qaadato ama qofkuba dhinto dhibka ugu weyn halkaasu ka imaanaya mataqaan magacayga waxaa la yidhahdaa axmed aadan waa waxaan aada u jeclaa inaan ku weydiiyo intii muddada ahayd oo aada shaqaynaysay ma la kulantay dhibaatooyinka maantay waxaan ognahay inaad doctoor hore oo soomaaliya laga yaqaana aad tahay dhibaatooyinka hadda maanta soomaaliya laga sheegaya waqtigaas aada hore oo dowladii hore ay jirtay ma la kulmi jirteen dhibaatooyinka maanta ka jira maanta dalka ka jira ma arki jirteen runtii anugu ma arkin intii dowladda jidhay dawo dhacday waanse maqlay mar waayada u dameeyey ayaamihii qaxwa uu dhacahayay ugu damaystay waa maqlay in caynkaas ay jireen laakiin anugu mar lama kulmin daawo dhacday intii dowladda jirtay maxaa jira nidaam baa jiray wasaarad baa jiray mas-uuliyiin baa jiray caafimaadka waxaa jiray quality control baa jiray baaritaan baa jiray kambaniyaal macruuf oo la yaqaan baa daawada laga dalbi jiray marka shaksiyan anugu lama kulmin waase wax dhici kara dalkeenu waa dal weyn xamdi ibraahim su-aashaan ku weydiin lahaa waxaa waaye kuleelaha markay jirto naagaha wejiga filana uga soo baxayo qorta waxaa rabay inaa ii sheegtay sida loo daaweyn karo sida wejigu fiicnaado horta sideedaba nabaradu nabaro badan baa soo baxa qaar waa cadcad qaar waa nabara yaroo kusuusan qaar cuncun bay leeyihiin qaar ma laha marka depend hadba nooca uu cudurkaasi u yahay marka takhtarka keliya ama dermatologista keliya ayaa qiraar gaari kara marka markaa takhtarta u tagto uu ku firiyo sidaa qiraar gaaraya daawada ku siina
magacay waa sulaymaan aadan waxaan doctoora ku weydiinayaa waxaan ognahay soomaaliya hadda wax system oo governmenti oo kontaroolo daawooyinka inayna jirin marka dadweynaha soomaaliyeed oo waddan gudihiisa ku nool iyo kuwa ku nool dalalka dariska sida kenya ethoobiya oo iyagoo wax badan oo xaggaas dhinaca daawada aan ku dhaamin soomaaliya maxaad ku dhiirigelin kadhaa dadku inay maxaata intayna daawada isticmaalin inay iska ogaadaan sidabay ku ogaan karaan in daawadaas u dhacday in kale intayna isticmaalin
dariiqa ugu fiican aniga waxay la tahay waxaa weeye in ay daawada aan takhtar qorin ayna qaadan daawada in takhtar u qoro takhtarka usaa mas-uuliyadiisa qaadaya ko tan labaad inay ku dadaalaanin inayan daawo ayna farmashaha xajadaan iyadoo aan takhtar usoo qorin nimanka farmashayaashalena inay ku dadaalaanin in nin farmashiista ah ama dad farmashiista ah wiil ha noqda ama gabar ha noqdee ay xilka saaraan oo daawada ay iyadu mas-uulka noqdaanin sidaas tewaday sida keliya oo aan islayahay waa waxbaa lagu hagaajin karaa waxbaa lagu toosin karaa doctor carabi waxaa jirta in magaalada toronto ee hadda aan wada joogno baryahan kuleel aada u daran uu ka jiro marka kuleelkaasi maxaa dhibaato ah ama cuduro ah oo aad isleedahay dadku waa u keeni karaa
wallaahi dhibaato badan buu keeni karaa khaas ahaan dadka barashirka qaba dhilkarka qaba ama sokorta qaba ama wadnaha ladahaya ama kelyaha la ama beerka la marka wax u khayroon inay inta kuleelku sahan yahay oo aada ugu weyn yahay inay meel qabo fadhiyaan gurigooda fadhiyaan saasaan kula talin lahaa dadka soomaaliyeed toora waxay aada iyo aada maxaatay khaasatan dadkii hore oo aan ku dhalan dalkan kanada oo qabowga ah laakiin kusoo koray wadamada kuleelka ahaa waxaad moodaa in qofku markuu waagii hore oo dalkan aan nimid kuleelku nama dhibi jirin laakiin hadda markii wax badan aan joognay kuleelkii dalkan waxaad moodaa inuu ka duwan yahay kuleelkii aan naqaanay oo soomaaliya marka maxaa keenaya qofku inuu jilco oo uu u dhuglaado kuleylka canada ha ilaawin qofku markuu yaryahay iyo markuu weynaadaba haddee tabartiisii waa sii yaraanaysaa marka qofku markuu weynaado wixii uu adkaysan jiray ama awoodda uu lahaa ama rasisada uu lahaa ma yeelanaysaa marka tabaryaradaas waa keenaysaa tan labaad dalkeena dabayl badan buu lahaa kuleylkeena wuxuu ahaa mid la xamili karo meesha tan waxa badan oo wadatada aada u badan mataqaana waa dad aada u biyo badan waa dad aada u roob badan waa dad aada u dhir badan marka marku ay timaado midataadu ay gaarto soddon iyo lix ilaa afartan haddee waa garan karaysaa mataqaana qofka inay neefta dhibayso inay aada iyo aada ugu dhibtoonayo marka dhaqan waxaa waaye dhibaato waxay ka imaanaysaa dalka labada dal dabeecadooda weeye qolaba dalba dabeecad buu leeyahay inagu hago fiican meelaha quurkula berbere iyo boosaas iyo bardow dabeel yarada fooxa ka dhacda waa neefsanaysaa halaka neefku waad kuu dhigaysaa marka dhibaato halkaas ka imaanaysaa
dhakhtarka weydii oo aad dhegaysataan maalin walba oo khamiisa waxa uu ka mid yahay barnaamijyada isku xidhka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o a